بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد waayahay wuxuuhi sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wuxuu ka warramayey alwalaa alwalaa huwa maa huwa alwalaa walaagu waa maxay alwalaa huwa wuxuu yahay alxubu wاnnusra waa jacaylka iyo gargaarka iyo nusrada iscaawiyo laisu gargaaro iyo jacaylka qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waalmu'minuuna muuminiintu iyo waalmu'minaat muuminaadka dumarka muuminiinta ah iyo ragga muuminaadka ah bacduhum qaarkood awliyaa u bacda kuwa kale waa jecel yihiin way isu gargaarayaan way isu dhow yihiin way iscaawinayaan yacni weli wa qaala sala allahu calayh wasalam wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almuumin qofka muuminka ahi lilmuumin qofka kale muuminka wuxuu yahay muuminku muuminka kale sida kal bunyaan dhismo oo kale bunyaankuna waa dhismihii yashuddu uu adkaynayo bacduhu qaarkii uu adkaynayo bacdan ee qaybo qaybta kale uu adkaynayo sida dhismaha ama dee aqalku isu haysto ama labanka ama jaajuurka laysu saaro sidaas oo kale ayuu marka isu haystaa qofka muuminka marka qofka kale inuu caawiyo inuu u gargaaro inuu u nusreeyo sidaa isgu xidhan yihiin dhismuhu sidaasoo kale rawaahu imaam muslim hal tajuusu miyay bannaan tahay muwaalaatulkufaari gaalada in la xidhiidhiyo xidhiidhkii gaalada la xidhiidhinayey iyo wa nusratihim gargaarka gaalada loo gargaarayo laa tajuusu ma bannaana muwaalaatulkufaar gaalada in la xidhiidhiyo shay bannaan maaha ama in loo nusreeyo ama dee la caawiyo gaalada wax bannaan maaha ma bannaano shareecada oo yacni bimacnaa xukunkeedu waa shay xaaraana qaala allahu tabaaraka wa tacaala waman yatawallahum qofka weli ka dhigta ama dee jeclaada ama u gargaara ama gaalada raaca ee minkum idinkaydin ka mid ahaada muslimiinta fa innahu minhum wuxuu la yimi camalkii gaalada oo kale camalkoodii buu la yimi camalkii yacni min acmaashii gaalada oo kale ayuu la yimi ode shay bannaan dee maaha camalkooda in la sameeyo wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna aala banii fulaan ree banii fulaan laysuu ma aha biwliyaa'i qaar aniga awliye ii ah oo dee rasuulka xidhiidhinaya ama waa dad markaa aan muslimiin ahayn awliyadeyda maaha inuu dee xidhiidhiyo iyo inuu maxaan kura u nusreeyaana uma aha xadiidkaasina waa saxiix buuhi rawaahu alimaamu axmed marka gaalada in la xidhiidhiyaa de waa shay xaaraana hadduu gaalada u xidhiidhinayo marka qofku isagoo diintooda jecel oo dee ay ka tahay yacnii muwaalaadkaa iyo xidhiidhintaa gaalada uu xidhiidhinayaa lidiinihim diintooda liajli diinihim diintooda daraaddeed hadduu u xidhiidhinayo oo maxabbo diintooda uu u hayo taasi waa kufri waana kufrigii akbarka ahaayo waa shay weeyaan laakiin hadduu u xidhiidhinayo muwaalaatulkufaar ama wuu yeedhanayaa ama ii kalayo odhanayaa ama kursi buu doonaya ama hawaa ku jirta ama dee lacag buu doonaya ama maal buu doonaya waxyaabaha waxyaabaha umuurta adduunyada isagoo shay dunyawiya ama umuur dunyawiya ka dalbaya ama ka raadinaya haddii uu u xidhiidhiyo ama u nusreeyo xukunkiisu muxuu noqonayaa yacni de shaygaasi waa fisqi ama yacni dembi buu ku dhacay oo dee ma aha marka qofku inuu gaaloobayo marka haddii umuur adduunyo uu ka doonayo ama kursi ama manaasib ama wuxuu doonaya ina meel u qabtaan ama in maxaanku dhaha meel uu cidda ka saaro yacni umuurtii adduunyada hadday ku kalifto qof faasiq buu noqonaya oo dee ma bannaano gaalada in loo yeedhaa de waa shay xaaraana inuu ama dalbado ama u yeedho ma bannaana oo dembi buu ku dhacay hadduu ugu yeedhanayo diintooda isagoo ictiqaadsan ama maxabo gaalnimo uu jecel yahay daraaddeedna uu is odhanayo kufrigu ha ka noqdo daahir cala alislaam oo dee qasdigiisu wuxuu yahay duhuuru alkufr cala alislaam hadduu sidaa u qasdinayuu doonayana oo dee kufrigu sarreeyo kelmadda kufrigu ya inay sarrayso kelmadda islaamka iyo dee diintana ma jecla oo dee markaa sidaa ka tahay wuxuu noqonayaa gaalnimo waa kufr waayo wuxuu doonayaa ama jecel yahay dee diintooda ayuu nusqaynaya marka hadduu diintooda doonayo ama uu jecel yahay diintooda waa gaaloobaya marka laakiin hadday umuur adduunye ka tahay ama ay ka tahay inay meel u qabtaan ama ay kursi ka tahay ama manaasib ay ka tahay ama hawo ama rishwo la siiyey waxyaaba hadday tahay waa fisqi yani shay bannaan maaha waayahay in dee gaala loo yeedhaa oo ama muslimiinta loo dalbado dee waa shay xaaraana dee shay bannaan maaha qofka dee muslimka ee muuminkana waa inaanu dee gaalada iska ilaaliyo inaanu dee dhulka muslimiinta inaanu soo gelin in layska ilaaliyo waxyaabaha laga fogaado laakiin masalada dee takfiirka iyo gaalaysiinta qofka la gaalaysiinayo qof dee mucayana inuu qofku iska la waana masaa'il dee khatara waxyaabo waaweyn ayaana dee ka ratibmaya sidaynu soo sheegnay takfiirka iyo dee qof in la gaalaysiiyaana waa shay culus wax fudud maaha in qof la yska yidhaahdo maadaama gaalo uu yeedhay waa kaafir ama hebel waxaan rumaysanay inuu gaal ninka in hebel la yidhahdo ina aw yuusuf ninka la yidhaahdo waa gaal inaad ka tidhahdoo kale ama inaa cabdilaahi ama inaa geedi waa gaal yacni qofku inaanu cid kastaba iska gaalaysiin waxyaabaha takfiirka khatarta badanna inuu qofka muuminka iska ilaaliyo tahabut iyo dee taqwo iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsado waayo qiira hadday ku qaado ama xamaasad ama caadifad aan dee cilmi iyo basiiro badan ku dhisnayn ama dee fiqigii diintaba adoo si fiicanba diinta u fahmin haddii dee qofka qiira qaado u isdhaahdo waa gaal waa gaal gaaldhale waa gaal cad shaki male hadduu qofku xamaasad badan qaado dee lafihiisana waa halaagayaa ummaddana dee waa halaagay haddaad iska tidhaahdo gaal buu ahaa shahaado la dirir buu ahaa murtadiin bay wada ahay wax allaala wax halkaa soo fadhiistay way wada gaaloobeen halkaa markay soo marayeen bay gaaloobeen markii halkaa ay marayeenna maxaan kula way gaaloobeen halkaa markay soo caga dhigtayna way gaaloobeen ka halkaa fadhiistaana u gaaloobeen waxaba dad wada gaalaysiiso waa dhibaato marka muslimiinta dhiiggoodiina dee waad ku khamaaraysaa dee acraaddoodii iyo dee cirdigoodii iyo sharaftoodiina dee meel baad kaga dhacaysaa marka qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha noocaasa khatarta badan ya waana dee masaa'il waaweyno gaalada marka la keenayo iyo qofku ma gaaloobaya mise ma gaaloobayo xukunkiisa axkaamta noocaasa dee khatartaana in la iska ilaaliyo qofku carabkiisa uu ka dhowro waayo masalada waxa iska leh ahlucilmiga fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yacni masaa'ilka noocaasa waaweyn in ahlucilmiga iyo culimmada ehelkeeda in dee loo celiyo weyaan waayahay markaa gaalada in la xidhiidhiyaa baban risaalad yaroo fiican baa jirta layidha xaqiiqatu almuwaalaat almukafira waxaa qoray doctor cumaan macalin sheekh markaa mashaayikhda ahlu sunnaha ayaa aad buu u fiican yahay xaqiiqatu almuwaalaat almukafira xataa qadeedda soomaaliya iyo kuwii xataa takfiirin jiray iyo si fiican ayuu la niqaashay waana si cilmiya oo cilmiyeysan buu uga warramaya marka waa loo laaban karaa risaalad aad u fiican sheekh cusmaan baa le iska leh man huwa alwaliyu wuxuu sheekhu weligu waayo man huwa alwaliyu weligu waayo alwaliyu huwa almuumin waa qofka muuminka ah attaqiyu ilaahay ka baqaraya subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala alaa ina wliyaa allahi ina wliyaa allahi alle subxaanahu wa tacaala awliyadiisu laa khawfun calayhim korkooda boqo ay cabsanayaan ma leh oo dee mustaqbalka ka baqan maayaan laa khawfun calayhim ay fi lmustaqbal mustaqbalkama baqanayaan walaa hum mana aha yaxsanuuna qaar murugoonaya wixii maadiga ahayee tegayna ka murugoon maayaan waxa mustaqbalkana khowf iyo cabsi ka baqan maayaan waayo marka awliyadu waayo alladiina waa kuwa aamanuu iimaanka laga helay muuminiinta noqday wa kaanuu yattaquun ilaahayna ka baqan jiray ka cabsan jiray subxaana wa tacala alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waka yacni dee sifada awliyadu waayo alladiina aamanuu وكانوا يتقون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا هذا القي الشيخ الإسلام رحمه الله قفك مؤمنك اه تقي اه كان لله وليا ولي وكان وقال صلى الله عليه وسلم وعن رسولك عليه الصلاة والسلام إنما ولي ولي allaahu waa alle wa saalixu lmuuminiin muuminiinta kuwa saalixiinta dadka fiican iyo alleh ayaa weligiiga ah xadiisku waa saxiix rawahu imaam axmed bimaada yaxkumu lmuslimuun muslimiintu maxay isku xukumayaan yaxkumu lmuslimuuna muslimiintu waxay ku xukumayaan dadka isku xukumayaan bilqur'aan qur'aanka yaxkum bilqur'aan iyo walxadiisa saxiix xadiiska saxiixa qaala allahu tacaala waanixkum baynahum waxaad dhexdooda ku kala xukuntaa taxaakum iskula xukunka bimaa ansala allah ku kala xukun waxa alla soo dejiyey wa qaala calayhi salaatu wasalaam caalimu lghaybi ilaahay wuxuu og yahay waxa qaybka maqan qaybka maqan waa og yahay washahaada waxa xaadirka ah ee joogana waa og yahay anta ilaahay adigu taxkumu waad kala saaraysaa bayna cibaadika ilaahay isagaa xaakimood ee fataaxoo kala saaraya addoomaha kala xukumaya rawaahu limaam muslim marka haddee kitaabkii sunna in dadka lagu dhaqo oo lagu dhaqmo oo lagu xukumo dee waa shay waajibayna saaran faran weeyaan alcamalu in lagu dhaqmo bilqur'aani waalxadiid camalkii dadku ay ku dhaqmayeen ay la imanayeen bilqur'aani waalxadiid limaada maxayba anzala allahu ilaahay muxuu alla u soo dejiyey alqur'aana ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka muxuu soo dejiyey anzal allahu ilaahay wuxuu soo dejiye alqur'aana qur-aanka waxaa loo soo dejiyey lilcamali bihi in lagu dhaqmo qaala allahu tacaala ittabicuu raaca maa unsila ilaykum waxa la soo dejiyey xaggiinna ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa ka yimi raaca waxaa korkiinna lagu soo dejiyey min rabbikum alle xaggiisa laga soo dejiyey raaca kitaabka iyo dee sunnaha xadiiska saxiixa wa qaala calayhi salaatu wasalaam iqra'uu akhriya alqur'aan qur'aanka akhriya wacmaluu bihi ku dhaqma alcamalu bihi lagu dhaqma walaa ta'kuluu bihi waxbaha ku cunina oo dee idinkoo adduunyo ama dee qofka qasdigiisu uu yahay inuu adduunyo uu ka helo un ama maal uun ka helo ama maadi unuu ka helo un oo aakhiro iyo ixtisaabkii iyo ikhlaaskii uu ka maqan yahay iska ilaaliya waayo waa qurbaad wde qur-aankii waa waa cibaado waa qurbo ilaahay baa loogu dhowaada waa daacaad marka in dee adduunye uu laga dhigo baxtiya inaanay bannaanin baa laga qaadanaya xadiisku waa saxiix rawaahu limaamu axmed maa xukmu alcamal waa maxay xukunka alcamalu bilxadiisi saxiix in lagu dhaqmo xadiiska saxda alcamalu bilxadiisi saxiix xadiiska saxdae ansaxay sugnaaday in lagu dhaqmo waajibu waa shay farala ina saaran dhammaan liqowlihi tacaala wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata wax allaala waa cumuum wamaa aataakum rasuul fakhuduuh wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahu ka istaaga iska ilaaliya wa qaala calayhi salaatu wasalaam calaykum waxa laasintaan bisunatii dariiqadeeda iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqada dariiqata almustafa sala allah caleh wasalam walzam dariiqata nabiyi lmustafa waa dariiqadii nebiga sala allah caleh wasalam wa sunnati alkhulafaa araashidiina almahdiyin iyo dariiqada ay mareen kuwii khulafada ahaa ee rasuulka ka dambeeyey ee khaliifka ahaa khulafadii raashidiinta ahaydee toosnayd raashidkuna waa ka dee toosan ee cilmi naafica iyo dee camalkii saalix ahaya marka hanuunku waa cilmi naafica oo dee waa inaad xaqa taqaano horta macrifatu alxaqi waalcamalu bihi raashid almahdiyiin waa kuwa hanuunsan waa ismu mafcuuliyadun mahdiyiin waa kuwii hanuunsanaa weeye ee muwafaqiinta ah ee hidaayada iyo hanuunka lagu sugay tamasakuu bihaa qabsada dariiqada khulafada abubakar khaliifa raashiduu ahaa cumar khaliifa raashiduu ahaa cumaan khaliife raashiduu ahaa calina waa khaliif khulafadaa raashidiinta ee toosan ee rasuulka cilmi naafica iyo dee camal saalixaba kaga dambeeyey kuwa dariiqooda xadiiskuna waa saxiix rawaay imaam axmed hal nastaqni maynu kaga kaaftoominaa bilqur'aani can ilxadiis intaynu qur'aanka qaadanno ma ka kaaftoomi karnaa xadiiska oo xadiiska ma laga tegaya laa nastaqni bilqur'aani can ilxadiis qur'aanka kuma kaaftoomi karno oo xadiiska kama lagama kaaftooni karayo qaala allahu tacaala waanzalnaa ilayka dikra waxaanu soo dejinnay ilayka addikra litubayina linnaasi si dadka loogu caddeeyo maa nusila ilayhim waxa lagu soo dejiyey marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo caddaynayaa ama dee inoo sharaxayaa dee qur-aankii baa inooga fasiraya waa bayaan iyo tafsiirkii qur-aanka وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن وحليسي قرآنك ومثله معه السنه مركز القرآنك إيه السنه مكلا مار ميان قرآنك وحي أبهي السنه يا ودي قرآنك دي تفسير بدوني رسول كري عليه الصلاة والسلام تبيين إيه بيان إيه الشرح أي كسمي قرآنك ودي آيات كستا تفسير كده macnaha halka la dhigayo siday dee saxaabadu fahmeen sida saxda ah yani markaa fahamkii saxda ahaa rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wa saxaabadina iyaguna way inoo fasireen ilaahay raalli ha ka ahaadeen marka dee qur-aanka ka maarmi maayo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal nuqadimu ma hormarinaynaa qowlan calaa qowli illahi wa rasuulih هذا مين كور مرينا هذا كالله هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحد قف كله هذا الكيس ما لقى هور مرينا يا هذا كالله يا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا نقدم قولا أي قف كستبع هذا كائنا من كان عد كستبع هذا الكيس لقى هور مرينا يا على قول الله ورسوله هذا كالله يا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام عد كله هذا الكود لقى هور مرينا يا مترتويه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهو لا تقدموا هحر مرننا بين يدي الله ورسوله الله يا رسول كهرتيسة وحك لها كهر مرننا الله يا رسول كهذا الكودة قولك الله يا قولك رسولك وحك لها يا لغا تقديمين ولا كهر مرننا ولقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة مجرد طاعة لمخلوق مخلوق أسبنا تلا داعي في معصية الخالق الله خالق معصية يدنبك تلا خلافة الشرع الله عيد مخلوق اللي هو داعي وحدنبي أما معصية مجرد وهي طاعة ومحي إنما الطاعة في المعروف طاعة وحلسكو داعي تبا واحد معروف كي هناك لسكو داعي لكن وحي دنبيها مخلوق اللي هو داعي حديثكنا هو الصحيح رواه الإمام الطبراني مركز علم قلنا وقال الله قال رسوله قال صحابة انتاسي وعلم النافع هذه وقول ابن عباس يا هذا ابن عباس يجري أخشى وحن كبقنايا أن تنزل إلى قسودتي عليكم كركينا حجارة دغحان من السماء حق السماء حق السرعركة أقول لكم وحن لا قال رسول الله رسول كبالي عليه الصلاة والسلام آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون إذن كنا وحى لديهم قال أبو بكر وعمر وابن عباس إله رأى الله قال وأمد عالم كذي ويا آه رسول كنا دي عليه الصلاة والسلام وكي أدعي صلوات الله والسلام عليه مركا دي هذلك الله يدي هذلك رسولك عد كلام oo laga hormariyay ma jirto wa khayrul hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wasallam marka hadalka alle hadalka rasuulku cid kastaba waa laga hormarinaya maada naf'alu maxaynu sameeynaa maada naf'alu maxaynu sameeynaa idha ikhtalafna hadii iskhilaaf idha ikhtalafna hadii khilaaf dhaco oo muslimiinti mas'ala isku khilaafaan ama dee culimadii mas'ala isku khilaafaan ama ardaydiiba masale isku khilaafaan haddii masale laysku qabto nacuudu waxaynu u laabanaynaa ilalkitaabi kitaabkaa loo bandhigaya wixii laysku khilaafo kitaabkaa loo bandhigaya ilalkitaabi kitaabkaa loo cardinaya wa sunnatin saxiixa iyo waxa loo cardinaya loo bandhigaya sunnaha saxdaa axaadiista ansaxay ayaa loo bandhigaya qaala allahu tacaala fain tanaasactum haddaa isku khilaaftaan fii shayin haddii da khilaaf ama tanaasuc farudduuhu waxaad u celinaysaa u celiya ila allaahi warasuul alle iyo rasuul in kuntum tu'minuuna haddaad rumayseen billaahi ilaahay walyowmi alaakhir iyo maalinta qiyaamaha daalika kaas khayrun taasaa idin khayr badan idinka wa axsanu ta'wiila cidhibta iyo caaqibada dambana taasaa fiican wa axsanu caaqibatan caaqibada iyo marka dambana sidaasaa fiican marka haddee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu noolaana dee rasuulka waa loo tegi jiray calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyoodayna maxaa loo laabtay sunnihii iyo dee axaadiistii annabawiya axaadiistii faraha badan ee ansaxday ee sugnaatay unbaa dee loo laabanaya markii hore u noolaana dee rasuulkaa loo tegi jira calayhi salaatu wasalaam a kitaabka iyo sunnuhunbaa loo laabanaya wax kastoo dee qofku samaynayana ama dee qofkuu doonayo inuu sameeyana in kitaabka iyo sunnaha loo cardiyo loo bandhigo waxaas ma bannaan yahay mise waxaasi ma bannaana marka kitaabkii sunnaha loo cartama kayfa sidee baa wa qaala sala allahu calayh wasalam wuxuuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaykum waxa qaadataan waxa laasimtaan bisunnatii dariiqadayda ay dariiqati waa dariiqada nebiga calayhi salaatu wasalaam wa sunnati alkhulafaa alraashidiina almahdi iyo dariiqada khulafadii iga dambaysay ee cilmi naafica iyo dee camal saalixay kaga dambeeyeen dariiqadii khulafada maa tamasakuu biha qabsada uu ku dardaarmay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qofka noolaada xadiiska xadiiskii inta muqadimada hore qofka noolaada wuxuu arki doonaa khilaaf ikhtilaafan kaiiran qofka noolaadaa khilaaf fara badan buu arki doonaa diinta la isku khilaafaya siyaasadda imaarada kursiga wax kasta waa la isku khilaafaya wada khilaafku waa fara badan yahay dee sharciga iyo diintiina waa la isku khilaafaya imaaradii iyo amarkii sarena waa la isku khilaafaya cilmigana waa la isku khilaafaya siyaasadana waa la isku khilaafaya marka intaba maadaama la isku khilaafayo waxa laasimtaan si a u badbaadaan sunnahayga iyo sunnatu lkhulafaa raashin sunnaha la qabsanayo iyo dee dariiqada khulafada raashininta lagu badbaadayaa iyo laftoodu dee cilmi fara badan bay doonaysa haddaanaad sunnaha macrifo u lahayn oo dee macrifatu sunan sunnaha sunanka iyo bidcada haddaanad kala saarayn shirkiga ama tawxiidka aanad kala saarayn waxa ansaxeen sugnaaday ee saxiixa ah iyo waxa maxaan ku dhaha saqiimkan sugnaan haddaanad kala saarin dee qofku wixiisu ma noqonayo wax saxa xataa ma noqonayo qofku haddaanu gelinayn xataa wixii imaka saxda ahaa iyo dee wixii aan sugnayn dee siduu ugu dhaqmi karaa ama sidee buu ilaahay u caabudi karaa calaa basiirat basiiro iyo cilmi dee ilaahay subxaana wa tacaala sida dadka badankooda marka la idhaha dee sunnaha ha la qaato ama dee salafiyada ha la raaco ama sunnaha dacwa salafiya marka laga warramayo dadku qaar waxay ka odhanayaan annaku waxba garan mayno waayo annaku waxba garan mayno dee waxaan nahay duul culuma waashay markaa masaladan duul culuma waashaanu nahay ama sidii ninkii inta lagu yidhi qibladana kaadida ha u jeedinin dabadana ha u jeedinin bari iyo galbeedna ha u jeedinin sidii ninkii intuu cirka u kaajiygu ahayd yidhi waxaan nahay duul culuma waashay marka qofku dee waxaanu ku culumo duul waashe waxaanu ku noqonayn dee cilmi baa la doonaya qofku inuu fahmo inuu wax barto waayo haddii la dhaa waa duul culuma waashay dee qofku wuxuu doonuu samaynaya marka qofkii wuxuu wax ku kala garan karaa ama dee ku kala farqin karaa xataa waxaas inuu xaq yahay iyo waxaas inuu baadil yahay de qofku inuu wax barto waayo qof kasta waxba odhanaya halkan waxba laga odhanaya mid kale meel kale oo qiiraysan baa ka kacay odhanaya mee waa caadioo la tegi karaa suuratul anfaal akhrinaya mid baa ka hadlaya nuur mid baa ka hadlaya calimataan mid baa ka hadlaya kii shacabka mid kalea boodayo saylada ka boodaya midba waxbuu dee buu ka hadlayaa ila qofba waxbuu odhanaya kii dhaqaqaa waxbuu odhanaya marka mushkiladda qofku haddii aan wax la baran qofku wuxuu odhanaya imanka dadkeennan caamaday waaweyn weliba dee ama baadiyaha ka yimi iyo dadka waaweyn waxay ku odhanaya waxaanay duul culuma qastay aad bay u dawxaan dadka waaweyn weliba waayo horta qofku hadduu wax baranayo khayr baa loo rajaynaya hadduu kitaabba sito ama qalinba ama buugba u sitaba ama uu dariiqii sabiil alcilm dariiqii cilmiga hadduu hayo horta khayr baa loo rajaynaya hadduu wax dhiganayo qofka khayr baa loo rajaynayaoo dee wixii uu kala saaraya waxaasi waa xaq daliil baa loo haya waxaa daliil looma hayo oo qofku iftiin waxbuu iftiiminaya ee qofku haddaanu wax baran uu lumaya walciyadu billah waayo dee mid kasta waxbuu kugu shubaya haddana goorona mid kale helayo ka shubaya ya dee marka yaa damaanad qaaday waa dhib oo qofku marka haddaanu qawaacid iyo cilmi iyo asaas iyo manhaj iyo wax haddaanu ku socon ya nidaam nidaamkii cilmiga haddaanu hayn oo de waxaana aanu qawaacid iyo usus iyo manhaj aanu ku socon waxaa daliil baa loo hayo waxaa daliil looma hayo oo aanu qofku wax baran way ka qasmaysaa ama way ka waalanaysaa ama da sida soomaliya dhahdaan way kala kacday ma maqasheen yani way ka kala kacaysa waxba meeshii dhaqaaqdaba dee meel buu tegaya waxba laga odhanaya meel kale marka way ka kala kacaysa xataa diintiis waa kala kacaysa qofka ya marka qofka cilmiga sharciga ah iyo barashada diinta la bartaa waa siyaana qofka way ilaalinaysaa carabkaaga ilaalinaysaa diintaada ilaa xataa mawaaqifta kolba isbedelaysaa qofku dee mawqifkiisu ma bedelayo marka waxbarashada waa lagu badbaaday iminka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa araashidiin almahdiin ku celni yacni sunnadan leeyahay waan idiin dardaarmaya sunnahayga raaco qabsada haddaanad macrifo ama cilmi sharciya sunnaha aanadu lahayn dee waxaad iska odhanaysaa waxaad doontada odhanaysaa ama dee inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad istiraadaha wax xadiis ka sheega ayaa waxaa laga yaabaa xadiis aan sugnayn ama been abuuraba inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sheegto marka qofku dee waynu cilmi sharciya haddaan lahayn tallaabo qofku ma qaadi kara markaa sunnuhu macrifo fara badan bay doonaysaa iyo de aqoon badan ah iminka axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta sugan ee saxda ee saxiixa ah iyo inta aan sugnayn maxaa umalaynaysaa imise xadiis oon sugnayn baa kutubta ku taala oo culummadu intaa kala ilaalinayaan ay kala horayaan oy kala wadaan waa daciif muu ansixin munkar shaadka ka dhacayo culummada yani mar kasta way ilaalinayaan yani shareecadii ximaaya ximaayata shariica shareecadii waxay ka ilaalinayeen diintii waxay ka ilaalinayeen culummadu waxaan ku jirin baa shareecadii laga ilaalinaya axaadiista mawduucee been abuurkaa waxay gelaysaa aalaaf mu'alafa axaadiis oo aan sir iyo raad sharciga ku lahayn sheekh albani ilaahay raalliha ka ahaada silsilada daciifada waa imisa dhowr iyo toban mujallad bay maraysa dhowr iyo toban mujallad ayaana weli sheekhu raximah allahu tacaala uu sidii isagoo wada ka marka haddaan aqoon ama macrifo qofku u yaalo uu rumaya walciyaadu billah marka baaraka allahu fiikum dardaaran kolley maalmihii u dambaysay inuu ku jirnaa qofku cilmiga haddaanu baran dee uu lumaya waa uu lumaya haddii kale sidiiba odhanaya qof kastaa wuxuu odhanaya dee la jifiyaano bannaan qof kasta waxbu da sheegaya marka qofku waynu wax barto si aan qofku waayahay wuxuu yihi xadiiskaasi waa xadiis saxiixa rawahu limaam axmed xadiiska imaam axmed baa soo saaray kayfa nuxibu allah sidee baynu u jeclaanaynaa ilaaha iyo rasuula alla iyo rasuulka sidee baynu u jeclaanaynaa nuxibuhumaa waxaynu u jeclaanaynaa alla iyo rasuulkiisa bidaacatihima in la adeeco rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo de ilaahayna in la adeeco rasuulkana la adeeco waatibaacu in la raaco awaamirihima amarka alleh iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala allahu jala wacala qul in kuntum tuxibuuna allah waxaad ku tidhaahdaa haddaa alla jeceshihiin alle subxaanahu watacaala fattabicuuna anigay soo raac rasuulka in la raaco weeyaan yuxbibkum ullahu ilaahayna waa idin jeclaanayaa marka in kuntum haddii aad jeceshihiin ilaahay rasuulka raaca kadibna jawaabtina allana waa idin jeclaanaya wayakfir lakum waa idiin dhaafaya waa asturaya waa qarinaya dunuubukum dembigiinnana waa qarinaya waa asturaya wallahu kafuurun raxiim wa qaala calayhi salaatu wasalaam laa yu'min axadukum midkiin iimaankiis iimaankii waajibka ahaa lamu iman xataa akuuna ilaa aan ahaado axabba ilayhi mid uu ka jecel yahay min waalidihi waalidkii uu ka jeclaado iyo wa waladihi waladkiisa uu ka jeclaado iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaan dadkao dhan uu ka jeclaado xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo saaray hal natruku alcamala hal natruku miyaynu ka tegaynaa alcamala shaqada iyo camalka iyo dadaalka iyo xirsiga ma ka tegaynaa wanatakilu miyaynu tala saaranaynaa cala alqadari haddaad tidhaahdo dee wax kasta waa la qadare marka qofku inuu qadarka tala saarto oo camalka uu ka tagma sidaasa laa natruku ka tegi mayno alcamala camalka iyo dadaalka laga tegi maayo liqowli illaahi tabaaraka wataala fa amaa man acda qofka bixiya wataqaa ilaahayna ka cabsada wasadaqa rumeeya bilxusnaa hadalka fiican rumeeya ay bilqowlati lxusna qowlada iyo maqaalada fiicanna rumeeya culamada qaar xusna jannaday ku fasiraan tafaasiir fara badan bay ku jirtaa waa wax allaale wixii fiican weeye hadalkii alle rumeeya hadalka ilaahayna de waa axsanu kalaam kalaamu hadal waxa ugu fiican ee hadalka ilaahay rumeeya tabaaraka wa tacaala fasanuyasiruhu waxaanu u fudaydinaynaa lilyusra shayga fudud daacada ayay de qofka ilaahay ka baqa acmaasha saalixa waa loo wax umuurtiisa oo dhan waa loo fudaydinaya wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam icmaluu shaqaysta oo falac dadaala fa kullun mid kastaa muyasarun waxaa loo fudaydinayaa limaa khuliqa lahu waa xadiis cajiiba dadaala markaa dee qadarkiibay dee ka warramaysa qadar kuu qoran yahay waana laga faarqay jafat ruficat alaqlaam jafat suhuf bal laakiin dawaa maxay xadiisku waa khulaaso icmaluu dadaala oo shaqeeya fa kullu mid kasta qof kasta miyasar waxa loo fudaydinayaa loo sakhirayaa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray loogu talagalay kii xumaa xumaantii baa loo sakhiraya kii saciidka ee ficnaana dee wixii ficnaa baa loo sakhiraya waa xadiis la yaab leh dadaala buu rasuulku markaa xirsi qadarkana waa rumaysannahay dee amarkii nahyigana waynu la iman amarkana waynaynu la nimaadno wixii nahyi ahna inaynu iska ilaalino qadarkana waynu rumaysannahay aliimaanu bilqadar dee waynu camalkiina waynu dadaalaynaan rawaahu alimaamu lbukhaari wa muslim xadiiska bukhaari muslim ayaa markaa xadiiskaana soo saaray halkaa wuxuu bilaabay sunnadii iyo bidcadii wixii la xidhiidhiyey halkaa intaana berri ayaynu insha allahu tacala ku halaaweyn doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam